wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada gaalkacyo maalintii labaad ah waxa ay ka wadaan kulamo lagu doonaya in xal waara looga gaaro dagaal beeleedii oo ka dhacay galbeedka gobolka mudug kuwaasi oo u dhexeeyo beelo wadadega galbeedka gobolka mudug dagaalada ayaa salka ku haya dhuldaaqsimeed kaasi oo inta badan ay isku dilaan dadka reer guuraaga ah wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshisiinta galmudug cumar maxamed diiriye ayaa ka hadlay kulamada iyo qaybaha bulshada ee ay la qaateen waxaa si habsame ah noogu socda shaqadii aana u nimid magaalada gaalkacyo oo ahayd nabadaynta shaqaaqadii ama dhibaatadii ka jirtay galbeedka gobolka mudug arrintaas oo sida runtaa si nasiib darra ah ku soo noqotay kadib shaqooyin iyo wakhti aad u fara badan la geliyey oo labada isteed ee galmudug iyo puntland iyo waxgaradka labada beelood iyo dhammaan dhinacyada gobolka mudug oo dhan ay qayb ka ahaayeen intaa kadib maalintii shalay ahayd waxaanu magaalada gaalkacyo ku soo gaarnay wafdi wasiiraa oo arrintaa u yimid ilaa shalay ilaa maantay waxaa noo qabsoomay kulamo muhiim u ah oo aynu shirar goonigooni ah oo wadatashi ah aynu kula yeelanaynay bulshada qaybaheeda kala duwan shalay waxaanu la kulannay odayaasha dhaqanka oo aynu iswaraysi na dhex maray xogta wada wadaagnay xalay waxaanu la kulannay gabdhihii nabadda oo sida runtaa kaalin mug leh oo dhinaca nabadda ku lahaa ahaana gabdhihii qabtay shirarkii jaraaid ee markii dhibaatadu dhacday qayladhaanta caalamka kala gaartay magaalada gaalkacyo ku qabtay maanta waxaanu la kulannay guddigii nabadda labadii gudi guddigii shan iyo tobanka iyo guddigii shantaa nabadda aanu horay ugu xil saarnay ee qolna ahayd inaynu nabadda ka wada shaqeeyeen qolna kormeer ka ahayd dhammaan kulammadaasi waxay ku saabsanaayeen sidii nabaddii mar labaad boorka looga jafi lahaa loo ambaqaadi lahaa meesha ay joogto looga sii wadi lahaa waxaanu sugaynaa stateka puntland mas-uuliyiin iyo wasiirre ayagana aanu ka sugayna inay yimaadaan insha allah haddii alla idmo markay noo yimaadaanna waxaanu isla jaanqaadi doonnaa islaan ambaqaadi doonnaa sidii loo dhammaystiri lahaa ama arrintaas loo soo afmeeri lahaa oo aynu dib dambe arrintaas noogu soo noqon lahayn ilaah idinka ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa arrintaas in ilaahay maaragtay naga soo gebangabeeyo dhammaan marka dadka bulshada gaalkacyo degan waxaanu ugu baaqayaa in ay arrintaas maxaayeen qayb qof kastaa mas-uuliyad is saaro oo nabadda uu qaybtiisa ka qaato u istaago waxa uu maskax iyo maal iyo wakhti uu leeyahay uu geliyo nabadda qaybsida uga noqon lahaa taas ayaan ugu baaqayaa